barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysaa waa salaasa bisha janawarina waa koob iyo soddon labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waxaa aad u yar goobaha laga barto farsamada gacanta hase ahaatee waxaa jira tiro goobaha laga heli karo tababarada la xidhiira farsamada gacanta waxaana ku bilaabay afar shaqaale ah maanta waxay marayaan shaqa abuurka aan samaynay ama dhallinyarta soomaaliyeed ee arrintaas ka faa'iidaysatay toddobaatan ilaa siddeetan inta u dhaxaysa oo dhammaantood ay ku wada tiirsan yihiin faamiliyo shaqaalahaas waxay isugu jiraan iyagoo qaar xirfad iyagoo la noo yimi
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka hadlaysa labiska ay xiiseeyaan mar kasta inay xidhaan dharka ay dhalinyaradu jecel yihiin waxaa weeye horta dee adduunyadu hadda style wax- waxaa la xidhaa dhar seesyarayaal ah marka dhali- barbaartii waxaa arkaysaa iyagoo awal dharkii markay hore iibsan jireen had- dib u soo yaraynaya oo sayskoodii u soo yaraynaya marka hadda waxaa loo keenay dhar laaleeg oo aysan ka een, yaraynayn ama iska saarayn sidiisuu leeyahay heesaha aan idinkugu talagalnana dhegaystayaal waxaa ka mid ah
jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay misena u garabin kii helay waan laga gargare danay gudan waayey waa badan haddana guran waayey xiisaha xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna inta aynu ku guda jirno marka horese warkii caalamka saacada kadib markii uu shaqada ka eriyey madaxweyne donald trump kusimihii xeerlaaliyaha guud ee maraykanka sally yetis oo u hoggaansami weyday amar uu trump ku soo rogay qaxoontiga ayaa haweeneyda booskeeda lagu bedelay waxay amar ku bixisay in waaxda cadaaladda maraykanku inay difaacaan amarada madaxweynaha madaxweyne donald trump ayaa si kumeelgaadha u magacaabay dana bonte in ay noqoto xeerlaaliyaha kumeelgaadhka ah ka hor intaanu golaha sanadka si rasmi ah u ansixineen xalay ayay ahayd markii madaxweyne trump uu si deg dega xilkii uga qaaday kusimihii xeerlaaliyaha guud ee maraykanka sally yetis xilka qaadistaasi ayaana kusoo beegmaysa kadib markii ay kusimaha xeerlaaliyuhu amar ku siisay sharci yaqaanada wasaaradda garsoorka ee maraykanka inaanay difaacin amarka madaxweynaha ee mamnuucaya inay maraykanka soo galaan dadka kasoo jeeda toddoba wadan oo muslina war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in sally yetis ay ka tirsanayd maamulkii obama oo ay ku gaftay wasaaradda gasoorka kadib markii ay diiday in ay meel mariso sharci loogu talagalay in uu difaaco dalka maraykanka
booliska magaalada kubeeg ee dalka kanada ayaa ku soo oogay arday jaamacadeed oo faransiis kanadian ah dacwado dil ah kadib weerarkii lagu qaaday masaajid ay leeyihiin muslimiinta magaaladaasi alexander basaneyd oo ah toddobaiyolabaatan jir ayaa fiidnimadii isniintii shalay lagu soo oogay lix dembi oo dhammaantood ah inuu si ukla- ulakac ah uu u laayay dad iyo sidoo kale shan kiis oo ah inuu sameeyey isku day dil ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau ayaa weerarkaasi ku tilmaamay weerar argagixiso oo lagu qaaday muslimiinta kanada in ka badan konton ruux ayaa ku tukanaysay masjidka magaalada kubeeg markii uu weerarka bilowday axaddii haweeney u hadashay ciidamada booliska oo lagu magacaabo christina colombe ayaa sheegtay in dhibanayaasha ay da-dooda u dhexaysay shan iyo soddon sano ilaa iyo toddobaatan jiro sidoo kale ayaa weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo siddeed ruux shan ka mid ah xaaladoodu aad ayay u liidataa
duhur wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halka aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku bilownaya sanad kasta waxaa jaamacadaha ka qalin jabiya kumanaan ardaya hase ahaatee waxaa aad u yar barashada xirfadaha iyo weliba goobaha ay ka heli karaan tababaro la xidhiidha xirfadaha ay ku shaqaysan karaan magaalada muqdisho waxaa ka jira goobo badan oo dhallinyarada siiya shaqooyin dhinaca farsamada gacanta waxaana qofkii aan hore u soo baranin khibraddiisa uu ka dhex helaa inta uu shaqaynayo haddaba wariyaha v o wd ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa booqday warshad dhinaca birta oo ku taalla magaalada muqdisho oo ay ka shaqeeyaan ku dhowaad siddeetan dhallinyaro ah waxaana nooga soo diray warbixintan
guud waxaad maqlaysaan waa xarun lagu farsameeyo biraha oo waa warshad yar waxaana ka shaqeeya dhallinyaro leh xirfadaha gacanta jaamac xafana waa farsameeqaan birta dhalaaliya wuxuuna iga warramo howl uu gacanta kula jira xilliga aan la kulmayey shaqooyinka guud ahaan haddii aan inii sharaxo waxaan wax ka qabanaa horta way ballaadhantahay xadiid industry group marka la leeyahay waxa weeyaan hooyga horumarinta birta waxaan ka koobannahay qayb samaysa maadartay booyadaha waaweyn saarsan jawaangiida iyo gaadiidka aduu soconaya wax ka qabatoo samaysa qayb maadaragtay samaysa ganjeelooyinka quruxda badan nooca casriga ee yurubta iyo meel walba laga isticmaalo aluminiyomka oon kala dhicin isaguna nuucyo fara badan leh muraayadaha maadaragtayo oo kala duwan iyagoo dhamel galaasa iyagoo maadaragtay wan galaasa iyagoo kala duwan iyagoo noocyo badan oo kala gedisan leh samayna insha allah axmed maxamed waa xirfadle wuxuu sameeyaa albaabada guryaha iyo alaabta muraayadaha xafiisyada sida u sheega v o a halkan waxaa ka socda shaqo culus oo ay ka kooban yihiin shaqooyinka lagagedisan sida samaynta ganjeelooyinka noocyada waaweyn albaabada yaryar biraha ah waxaan samaynaa daaqadooyinka oo la geliyo guryaha masaajidada biro fara badan ayaa halkan ka socota waxaan samaynaa qaababka loo loo rakibo baalooyinka shirkadaha ay isticmaalaan sida beeka oo kale waxaan samaynaa oo kale haaman iyo qalbiyo badan halkan goobtan aad arkaysid waxaan qabanaa shaqooyin aad u fara badan oo maalin walba noo yimaadaan kastamaro naga codsanaya albaabo ganjeelooyin daaqado iyo waxyaabo fara badan waxaan rajaynaynaa inaan ka sii horumarino sidan iyo sii ka daran
hafane waxa uu sheegay idaacadda v o a in nolol fiican uu ku haysto xirfaddan xilliganna ay leedahay suuq wanaagsan
wallaahi meeshan horta mushaar igu filan baa ka helaa alxamdulilah siddeetan qof oo dhallinyaro ah oo ila midina sidayday ugu nooshahay waxaan ka masruufaa xaas waalidkayga oon wax ka anfaco iyo carruurtayda intay la midee kalena waxaan u malaynaya inay sidaa iyo si la mida oon maadaragtay ay ugu nool yihin meesha insha allahu tacaala xuseen laba sano ka hor wuxuu ahaa shaqa la'aan mana lahayn xirfad wuxuu tababar ku qaatay xarunta xadiid industry waana farsamayaqaan hadda gacanta howl ku haya
halkan waxaan ka bartay aniga waxaan imid anigoo aan farsamo aqoonin aan shirkada nimid waxaan ku bartay farsamo ilaa aan heer ka gaadhay oo hadda aan ka noqday injineer aan ka noqday waxaan bartay aniga alxanka farsamooyin badan adiga aan bartay farsamooyinka ay shirkadu qabato farsamo aanan qaban karin way yar tahay maanta alxamdulilah ilaahay baa maadda iskale iyo shirkaddan oo dadaalkaa i soo gaadhisay oo ilaa heer aan ka gaadhay hadda farsamooyin badan baan ka bartay maasha allah hadda waxaan ku shaqeeyaa hawshan alxanka aan ku shaqeeyaa gajeelooyinka haamooyinka ayu shay wax allaala wixii la qabto oo dhan halkan alxanka oo ka mida aan halkan qabtaa alxanku marka waa biraha laisku xirayo biraha laisku xidhayo
cabdixakiim maxamed ismaaciil waa maamulaha guud ee shirkadda biraha samaysay hadiid waxauna iiga warramay shaqa abuurkay u sameeyeen dhallinyaro gaaraysa siddeetan dhallinyaro ah runtii shaqadan waxaan samaynay oo abuurnay muddo hadda laga joogo toddoba sano ka hor labadii kun iyo sagaalkii bay ahayd markaan soo bilownay faracan muqdishona waxaan bilownay labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaana ku bilaabay afar shaqaale ah maanta waxay marayaan shaqa abuurka aan samaynay ama dhallinyarta soomaaliyeed ee arrintaas ka faa'iidaysatay toddobaatan ilaa siddeetan inta u dhaxaysa oo dhammaantood ay ku wada tiirsan yihiin faamiliyo shaqaalahaas waxay isugu jiraan iyagoo qaar xirfad iyagoo le noo yimi oan shaqaalaysiinay oon idaacadaha ka xayeysiinay oo imtixaan ka qaadnay oo aanu si transbaarada u kala saarnay cabdixakiin ayaan weydiiyey waxyaabaha ay sameeyaan ee sida gaarka ula xidhiira farsamada gacanta iyo fursadaha xilligan dhalintay heli karayaan ti shaqada aan qabanaa way kala duwan tahay waxay isugu jirtaa birta iyo aluminiumka ayaa major noo ah waxyaabahaan qabanno waxaa ka mida oo iminka aan aadka u qabanno birtaoo kale saddex nooc baanu ka shaqaynaa birta culus oo isugu jirta haamaha hangarhada inaan samayno gaadiidka qaarkood inaan dhisno iyo birta dhismaha loo isticmaalo sida albaabada ganjeelooyinka daaqadaha iyo wixii la halmaala iyo birta fudud oo aanu ka samayno sida farnichariska ama kuraasta jaamacadaha lagu dhigto miisaanta shalfisyada marfishada dukaamadu isticmaalaan dalladaha iyo waxyaabihii la midka ah marka runtii shaqo kala duwanoo birtaa waan qabannaa alamoniumkana sidoo kale waa wuxuu u kala baxaa galeeninkii waanu samaynaa guryaha waan galeenin garaynaa waan dadnaa maxaan idhahdaa oo dhismaha ah daaqadii baanu samaynaa albaabadii baanu samaynaa baartiishinadii kala xidhadii wax alaale wixii aluminium kala xidhana waan u samayn magaalada muqdisho way ku yar tahay meelaha lagu barto farsamada gacanta waxaana dhallinyarada inta badan ay bartaan waxbarashada maadiga ah iyagoo kuwa fursadaha waxbarasho hela qaarkoodna shaqalaan ka cabanayaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhallinyaradu waxay aad u xiiseeyaan labiska iyo inay aad u xaragoodaan waxaana intooda badan ama heli karta dhaqaale ay ku adeegtaan ama ay mar walba doorbidaan inay helaan dhar ama labis u eg kan ay shaashadaha ka arkaan arrimaha dhallinyarada aadka u xiiseyso waxaa ka mid ah dharka ku dhegan iyaga oo xitaa shaashadaha ama shaararka ama saraawiisha aad u yareeya marka ay suuqyada ay kasoo iibsadaan haddaba mid ka mid ah dhallinyarada ku nool laascaanood ayaa isagu wax uu furtay meel uu dhallinyarada kaga iibiyo dharka ay jecel yihiin waxaana uu wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol uu u sheegay in sanad walba ay maaragta in sanad walba ay dhallinyaradu halkaasi ay yimaadaan
iibsashada dharka ayaa waxay tahay mid ay dhallinyaradu si weyn u xiseeyaan mar kasta ay jecel yihiin waxyaabaha cusub ee ku soo kordha magacaygu waa sharmaake carwadan hadda aad joogna aad aragtid anigaa furay dhallinyaraduna aad iyo aad waxay ugu jecel yihiin oo ay igu wareeriyeen wax kasta in laga dhigo turki ninkaa turkigaa la yihahda adduunka waa qabsaday waxyaabaha ay ku jecel yihiin aad dhallinyarada u keentaan waxaa la sheegayaa inay dharka aada u danaynayaan dhar qaabkiisu kii hore ka duwanaa bal iga sheekee dhallinyaradu waxay danaynaysaa labiska laga qaato wadanada yurubka ama turkiga sidaa dharka snayfitka ee ku dhegan sidaa koorarka orginaalka ee turkiga sidaa muxuaha saraawiisha dunta ah jeemisada dunta ah wixii ay dhallinyaradu danaynayso de annagu waa dhallinyarana waa la danaynaynaa waa noo keenaynaa marka ma la odhan karayaa ganacsiga iibsiga dhallinyarada bulshada waxay noqotay dadka ugu ballaadhan ee waxgadanaya ee aad aadka u danaynaysan in idinkuna wax ka iibisaan waa su-aashaas waa runoo waxa aad waxu iibsada ama aan waxu iibinaaba waa dhallinyarada boqolkiiba siddeetan shad aad bay u iibsadaan aad bay u xaragoodaan shayga arkaan inuu wanaagsan yahay way iibsanayaan inkastoo wuxuuda ku xidhan yahay hadda ma dareen oo wixii haddii wax hore suuqa u galay yahay aynan qaadanayn ay la socdaan ma dareen wax markaa socdoo joogta ah
waxyaabaha laga hadlaya ugu faraha badan waxa weeye dadka cuslaaday oo suuqa kasii baxaya iibsigooda dharka bal iga sheekee taasi sidee u maaraysaana
dadka cuslaadada suuqa kasii baxaya waxyaalo badan baa sababay iyagoo dadkaasu aad u naxnaaxay oo dee dhar gelaya lasii la-yahay haddana muxuahay waxaanu dee awoodu leenahay inaanu dharkaa keenno dadka suuqa kasii baxay bal iga horraa cabdiqani staylka iyo dhallinyarada iibsigooda halkan maxaa u timidnaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan u imi inaan carwadan oo uu furay nin saaxiibkaya oo runtii ah entrepreneurship aan ka adeegto islamarkaana dharkan maxaan ku dhahdaye uu keenay aan la arko oo la qiimeeyo runtiina wuxuu keenay dhar aad iyo aad u wanaagsan oo moodareena wuxuu keenay adduunku imika waxaa layihi waa waa global village weeyaan oo adduunkii oo dhan ba hadda isku wada xidhan marka qofka dhallinyarada ama qofka dereer magaalka oo kale wuxuu doonayaa dharkii caalamka lagu xidhanaya ama dharkii ugu dambeeyay adduunka lagu sitay buu doonaya inuu helo marka saaxiibka isagoo fursadda ka faa'iidaysanaya wuxuu keenay dharkii ugu dambeeyey buu keenay caalamka soomaalida waxay tirahdaa hugaagu waa kula baryo tagaa ninkaasi wuxuu soo bandhigay qaab aad iyo aad u wanaagsan oo moodareena oo dhallinyaraduna ay aada u xiiseynayaan dee hadda waxa u aad aragtaa carwadiisa iyadoo maxaan ku dhahdaayey xilli abaaraad lagu jiro oo wakhtigu iska adag yahay ba haddana waxaad arkaysaa dhallinyarada kayuga ugu jirta haye caaqil baliga hor adigana halkan dhallinyaradii baliga sheekee dharka dhallinyaradu jecel yihiin waxaa weeye horta dee adduunyadu hadda style waxaa la xidhaa dhar seesirayaal ah marka barbaartii waxaa arkaysaa iyagoo awal dharkii markay hore iibsan jireen dib usoo yareynaya oo sayskoodii usoo yareynaya marka hadda waxaa loo keenay dhar laaleeg oo aysan yaraynayn ama iska saarayn sidiisuu leegyahay marka waan ku waan ku bogaadinaynaa si mugle baan ku bogaadinaynaa carwooyinkuna ay ku daydaan ganacsatada da-da yar ee firfircoon ee samiir waa mahadsanti bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilqaadir maxamed hageer waxaan ka mid ahay dhallinyarada gobolka sool gaar ahaan dhallinyarada ku nool degmada laascaanood dhallinyaradu waxaan aada u soo dhaweynaynaa dee samtin markaad magaalooyinka hargeysoo kale tagto ama muqdisho kale baad muxuu ahaa waxaad samaynaysaa inaad ka soo qaadato marka wixii sarfays aad u baahan tahay hadday sudad steelkoodu fiican yahay tahay hadday maxawiso ama kaba quality tahay wixii oo dhan baa halkan la keenay
waxay ahaayeen dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood waxaanay uga waramayeen dooha ay jecel yihiin dhallinyaradu inay ku labistaan dhinaca dharka wariyaha v o da cabdikariin olol halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaaye waxaa inoo soo socota heesta la yidhaahdo go-aan jacayl iyo najiib alfa
jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay sana u garabin kii helay waa laga gaadhagaraan jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay masana u garabin kii helay waa laga gaadhagaraan dareen gudan waayey waa badan haddana guran waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha waa laga gaadhagaraan dareen gudan waayey waa badan haddana guran waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha waa laga gaadhagaraan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan jacayl dabka gala qalbigu nugul haddana u reeyaqa maanguran misana ku gardaadsha meel maran go'aan laga gaaro yaagaran jacayl dabka gala qalbigu nugul haddana u reeyaqa maanguran misana ku gardaadsha meel maran go'aan laga gaaro yaagaran cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiyey markuu ka gabada xilkiisii go'aan laga gaadhagaraan cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiyey markuu ka gabada xilkiisii go'aan laga gaadhagaraan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan badyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan badyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan
waa hagaag codkaasi najiib alfax iyo heesta go-aan jacayl intaa haddaynu kusoo dhaafno dhinacii ciyaaraha waxaa haatan u diyaara nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horreyno ingiriiska caawa kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka premier league ayaa dhici doona kooxda crystal balace ayaa marti u noqon doonta naadiga ronamount arsenaal waxa ay martigeli doontaa kooxda watford leicester iyo banley ayaa is arki doona middlesbra waxa ay wajihi doontaa kooxda west bromwich albion tottenhamna waxa ay booqan doontaa guriga kooxda sunderland swansea city iyo southampton ayaa wada ballansan ciyaarta uga adaga caawa waxay dhex mari doontaa liverpool iyo chelsea chelsea iyada ayaa hogaanka u haysa horyaalka premier leaga waxaana tababaraha kooxda chelsea antonio conte uu sheegay in ciyaarta caawa uu la ciyaari doono kooxda liverpool ay tahay ciyaar aad u adag birri waxaa dhici doona kulamo kale waxaana ciyaari doona manchester city iyo kooxda westham manchester unitedna waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa kooxda hal city stoke iyo evertonna waa ay wada ciyaari doonaan dhinaca africana wareegga semifinalka ee koobka qaramada africa ayaa lagu wadaa inuu biri furmo hal kulan ayaa jiri doona habeen dambe waxaana uu dhex mari doonaa xulalka masar iyo burkina faso masar waxa ay wareeggii sideedda hal gool iyo eber uga soo badisay xulka qaranka ee morocco xulka masar waxaa ciyaarta kowda bisha februaayo ka maqnaan doona laacibkeeda qadka dhexe maxamed alniini oo dhaawac ah waxaa kale oo aad loogu malaynayaa inuu ka maqnaan doono weeraryahan marwaan muxsin oo ku dhaawacmay ciyaartii ay la dheeleen xulka qaranka ee morocco burkina faso waxa ay iyagu ay soo reebeen xulka tunisiya ciyaarta kalena waxa ay dhici doontaa labada bisha soo aadan waxaana isku haleeli doonaa kameruun iyo gana dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa lagu wadaa inuu soo xirmo caawa saqda dhexe ciyaartoyda saacadihii lasoo dhaafay wareegana waxaa ka mid ah ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda naaboli ninka lagu magacaabo manolo gabyidini waxa uu u wareegay kooxda southampton ee dalka ingiriiska jirkan u dhashay dalka talyaaniga ayaa lagu wadaa inuu maanta maro tijaabada caafimaadka gabyidini waxa uu u saftay xulka qaranka ee talyaaniga lix jeer waxa uu kooxda naabul ku biiray sanadka labada kun shan iyo tobankii isaga oo kaga soo wareegay kooxda samdoria muddadii uu la joogay kooxda naabul waxa uu u sabtay shan iyo konton kulan oo ka tirsan horyaalka zeriya aada isaga oo u dhaliyey shan iyo toban gool westhamna waxaa ka tegay ciyaaryahan dimitri bayed oo u dhashay dalka faransiiska bayed ayaa aaday kooxda maksey ee dalkaasi faransa waxaa ciyaaryahankan oo jirka ah ay kooxdaasi ku iibsatay milyan oo lacagta yuroda ah kooxda ac milan ee dalka talyaaniga ayaa si rasmiga ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay laacibka garabka midig ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda genowa ciyaaryahan lucas ocampos kooxda milan ayaa ciyaaryahankan waxa uu kula sii joogi doonaa inta ka harsan xilli ciyaareedkan si amaah ah waxa uu laacibkan uu ku biiray kooxda janawa sanadkii hore isaga oo si kaga soo wareegay kooxda badda cagta maksey ee dalkaasi faransiiska waxa uu buuxin doonaa booska uu ka dhaawacmay ciyaaryahan boneventura oo muddo afar bilood ah garoommada ka maqnaan doona kooxda arsenaal ee dalka ingiriiskana waxaa la filayaa in ay la soo wareegto daafaca kooxda kubadda cagta ee roma castos manolas arsenaal ayaa waxa ay lagu wadaa inay ka bixiso lacag dhan shan iyo konton milyan wararka qaar ayaa sheegaya in roma laga yaabo inay ku far adeegto waxaana dhici karta inuu ciyaaryahankan haddii uu caawa wareeg waayo uu kooxdan ku biiro bisha juun ee soo aadan arsenaal ayaa maalmahan babaadigoob ugu jirtay ciyaaryahan ka ciyaara qadka dhexe ee difaaca kooxda kubadda cagta chelsea ayaa iyana la sheegayaa inuu ciyaaryahankan uu isagu uu doonayo dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
hagaag nuur aad buu mahadsan yahay oo ciyaaraha inala socotiinayay haatanna heesihii ayaynu ku noqonaynaa weliba heesaha dhaantada ayaanu inoo soo qabanayaa nimco dareen iyo cabdiraxmaan torono
dhaantadaasi ay ku luqeynayeen fanaaniinta nimcad dareen iyo cabdiraxmaan toronto dhegeystayaal waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidan nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta galabnimo dhegeystayaal inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa v o a oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
as I made the hand